بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بسم الله الraxmaan الraxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wbarakaatuhu wacano wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka caalamul-yowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah muslimiinta caalamka oo qayb ka mid ah maanta dhammaystiraya bisha ramadaan halka kuwo kale ay maanta sooman yihiin maalinkii sagaal iyo labaatanaad haddaba biri halkee ayaa laga ciidayaa sideese sannadkan u ciidayaan muslimiinta reer khaza iyadoo ay ku socdaan duqaymaha yahuudda warbixin arrinkaa ku aadan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan wariye amerikaan ah oo booqasho ku tegaya xabsiga sumcadxumada ku cambaxay ee guwantanamo kana sheekeeyey waxyaabihii halkaas uu ku soo arkay weerar lagu khaarijiyey saraakiil sarsare oo ka tirsanaa militariga cabdulfataax al burhaan oo ka dhacay gudaha suudaan iyo kooxda r s f oo lagu eedeeyey inay fulisay weerarkaas waxaad kaloo barnaamijka ku maqli doontaan sheekada masjid dhismihiisa ay ka qayb qaateen ilaa saddex boqor oo ku yaalla dalka maqrib qodobadaas kuwo kale iyo xubintii guuxa dunida ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul-yowm هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag dhegaystayaal waa maalin talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay sagaaliyo labaatanka bisha barakaysan ee ramadaan sannadda kun afar boqol afartan iyo shan hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamul-yowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa qaar ka mid a muslimiinta caalamka ayaa maanta dhammaystiraya soddonka bisha barakaysan ee ramadaan kadib markii xalay lagu dhawaaqay in la waayey aragtida bisha shawaal muslimiinta maanta dhammaystiraya bisha ramadaan ayaa waxay bisha shacbaan ugu dhammaatay sagaal iyo labaatan maalin halka muslimiinta qaar ay maanta sooman yihiin maalinkii sagaal iyo labaatanaad maadaama iyagu ay dhammaystireen bisha shacbaan dalalka sacuudiga turkiga qatar masar imaaraadka carabta iyo kuwo kale ayaa looga dhawaaqay in la waayey aragtida bisha shawaal sidaa darteedna ay dhammaystirayaan soddonka shacbaan sidoo kale qaybta kale ee maalinkii sagaal iyo labaatanaad sooman ayaa iyagana waxaa la filayaa in caawa ay raadiyaan aragtida bisha shawaal munaasabadda ciidda ayaa sannadkan ku soo aaday si ka duwan sannadadii hore waxaana isha lagu wada hayaa xasuuqa bahalnimo ee yahuuddu ay u geysanayaan shacabka muslimka ee reer khaza inkastoo muslimiinta khaza aysan ahayn markii ugu horeysay oo ciidda ay u soo gelayso iyadoo ay ku socdaan duqaymo haddana sannadkan waa mid si weyn kaga duwan sannadadii hore muuqaalo iyo sawiro lagu faafiyey mareegaha internetka ayaa muujinayay iyagoo u diyaargaroobaya munaasabadda ciidda waxaana la arkayey shakhsiyaad isku howlay diyaarinta macmacaanka ciidda si ay ugu qaybiyaan boqolaalka kun ee barakacyaasha ah ee guryahooda ay burburiyeen diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda waxa ay maalinka ciidda beri u soo gelaysaa reer khaza iyagoo qaarkood ku tashanaya daqiiqad kasta in ay dhiman karaan maadaama duqaymuhu ay yihiin kuwo isdabajoog ah oo aan kala joogsi lahayn والله صعب انه عشان شهدائنا اللي راحوا رحمهم الله غير هيك يعني العيد سيء يعني يمكن في اي وقت يصير في قصف لتجمعات يصير قصف لعائلات متجمعه آه، قصف المباني فيمكن العيد ما يتمش الاجواء حزينه وصعبه جدا في قطاع غزه غزه في بطن الحوت الان اكثر حاجه بحنا لها في العيد لما ننزل لما القى اصحابي قاعدين بيصلوا في العيد ونقعد نكبر كلنا مع بعض dhanka kale waxaa weli ka socda qaar ka mid ah waddamada caalamka islaamka banaanbaxyo lagu garab istaagayo shacabka reer khaza maalinkii lix iyo tobanaad oo xidhiir ah waxay banaanbaxyo xooggan ay ka dhacayaan magaalada camaan oo ah caasimadda dalka urdun dadka reer urdun ayaana isugu soo baxayey afaafka hore ee safaaradda maamulka gumaystaha yuhuudda uu ku leeyahay magaaladaasi
غزة مقبرة اليهود غزة مقبرة اليهود غزة مقبرة اليهود غزة مقبرة اليهود ثورتنا مستمرة شعب الأردن مش عبيد شعب الأردن مش عبيد بسبيل الله قمنا نادت عمان غزة نادت عمان غزة نادت عمان غزة نادت عمان وراس الحية الأمريكان راس الحية الأمريكان وراس الحية الأمريكان راس الحية الأمريكان وراس الحية الأمريكان راس الحية الأمريكان طاب الموت طاب الموت طاب الموت طاب الموت طاب الموت طاب الموت طاب الموت طاب الموت ولأجل الأقصى يا شباب لأجل الأقصى يا شباب لأجل الأقصى يا شباب لأجل الأقصى يا شباب حرقوا الأقصى من زمان حرقوا الأقصى من زمان حرقوا الأقصى من زمان حرقوا الأقصى من إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله رمضان قد أهله بالصيام وأطله مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في waa hagaag dhegaystayaal waxaan idin leenahay ramadaan mubaarak weriye amerikaan ah ayaa wuxuu booqasho ku tegay xabsiga ku caanbaxay fadeexadda ee guwantanamo bay isagoo ka sheekeeyey waxyaabihii uu halkaas ku soo arkay haddaba warbixintan soo socota waxaa inoogu eegayaa walaalkeen bashiir muxidiin abuayman ku soo dhowaada guantanamo waa qoraal soo dhoweyn ah oo aad arkayso marka aad ka soo degato diyaaradda gaarka loo leeyahay ee aad soo kiraysatay oo aad soo qaado dhabbaha garoonka ku xira saldhigga ciidamada badda maraykanka ee guantanamo bay ayuu warbixintiisa ku daafuray joosh galani oo maqaal ku qoray saxiifadda sunday times ee ka soo baxda ingiriiska wuxuuna kaga hadlayaa socdaal la yaab leh uu ku tagay xabsiga guantanamo sida uu sheegayo qoraaga waxaa saldhiggaasi ku sugan in ka badan siddeed kun oo askari oo ka tirsan ciidamada maraykanka kuwaasoo ay qayb ka yihiin kuwa badda joosh ayaana sheegay in halkaasuu ku soo arkay arrimo uu la yaabay isagoo xusa in xerada ay ku xiran yihiin shakhsiyaad ay dowladda maraykanka ku eedeysay inay qayb ka ahaayeen weeraradii kow iyo tobankii sebteembar waxyaabaha uu ku soo arkayna ay ka mid tahay baar lagu cabo cabitaanada maanka dooriya weriyahan ayaa shan sano ka hor wuxuu sidanoo kale u booqday saldhigan xilligaas oo uu sheegay inuu goobjoog u ahaa dhegaysiga maxkamadeynta mid ka mid ah maxaabiista ku xihan xabsiga oo ah khaalid sheekh maxamed fakallaahu asra maqaalkan ayay saxiifadda sunday times daaha kaga qaaday in dowladda maraykanka ay lacag milaayiin dollara kaga baxdo maxaabiista ku xihan guantanamo wasaaradda keedka maraykankana ay miisaaniyad gaar ah sannadkii u qorshaysay maxaabiista mid kasta oo ka mid a shakhsiyaadka ku xihan xabsigan waxaa sannadkii ku baxda lacag dhan saddex iyo toban milyan oo dollar waa sida uu sheegay wariyahan Ameerikaanka ah ee Josh waxa uu tibaaxay in halkaas ay ka socdaan falal ka dhanaa qaanuunka Maraykanka maxaabiistana loo geysto jirdil zaa'id ah dhalinyaro ka tirsan ciidanka Maraykanka ayuu sheegay in shaqadaas ay qabtaan oo maalinkii oo dhamme ay ku howlan yihiin istijawaabka maxaabiista muddada ka badan labaatanka sano ku xiran xabsigan ku caanbaxay fadeexadda isagoo la hadlaya bulshada ameerikaanka ayuu sheegay in xabsiga goontanamo uu weli furan yahay uuna shaqaynayo aysanna waxba ka jirin wararka sheegaya in dowladda maraykanka ee albaabada isugu dhufatay aysan hadda muuqan ififaalo ay xukuumadda washington ku xirayso xabsigan u soo jiday fadeexadda iyo sumcad xumada goontanamo ayaa ah xabsi sumcad daran oo ku yaalla dalka kuuba waxaana la furay wixii ka dambeeyey dagaalkii maraykanka uu ku qaaday afghanistan sannadkii labada kun iyo kowdii sawiro iyo muuqaalo laga keenay gudaha xabsigaasna wuxuu muujinayaa tacdiyada xoogan ee ciidamada maraykanka kula kacayaan muslimiinta inkastoo badi dadkii muslimiinta ahaa ee ku xirnaa xabsigan sumcadda xun laga sii daayay halkaasi haddana waxaa jiro tiro kale oo muslimiinta ka mid ah kuwaasoo weli wajahaya tacdiibka iyo dhibaatada daran ee kaga imaanaysa dowladda maraykanka qaar ka mid a maxaabiistii laga sii daayay xabsigan ayaa warbixino iyo muuqaalo ay baahiyeen waxay kaga hadleen dhibaatada ka jirtay xabsigaasi sumcadda xun iyadoona qisooyinka ay soo wariyeen ay ka mid tahay in sabarka dhaqan wanaagga iyo dulqaadka muslimiinta ay ku soo islaameen qaar ka mid ah ciidamada ameerikaanka ee ka qayb qaadanayay tacdiibka maxaabiista muslimiinta ah madaxda ameerikaanka ee isaga kala dambeeyey xukunka ayaa qaarkood isku dayey inay xiraan xabsigaasi waxaana maxaabiistii ku xirnaa oo tiradooda gaaraysay ilaa iyo toddoba boqol ay hadda marayaan soddon maxabuus sannadkii hore ee labada kun saddex iyo labaatanka dowladda maraykanka ayaa sii daysay injineer sacuudiyaan ah oo maraykanka u xirnaa muddo kow iyo labaatan sano kuna jiray xabsiga fadeexadda ku caanbaxay ee goontanamo waxaana ninkan loo haystay inuu ku lug lahaa weeraradii kow iyo tobankii sebtembar ee sannadkii labada kun iyo kowdii ka dhacay gudaha dalka maraykanka war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda difaaca ee maraykanka ee batikonka ayaa xilligaasi lagu sheegay in maxbuuska laga sii daayay xabsiga gontanamo uu yahay qasaam cabdulaahi al-shirbi oo afartan iyo siddeed sano jir ah kaasoo bishii maarso ee sannadkii labada kun iyo labadii laga soo qabtay magaalada faysal abad ee dalka bakistan isaga iyo xubin ka tirsan mujaahidiinta alqaacida sida lagu sheegay war-saxaafadeedka waaxda difaaca ee maraykanka dowladda sacuudiga ayaa lagu wareejiyey maxabuus khasaam balse sii deyntiisa kuma imaanin dalab iyo rabitaanka xukuumadda washington ee waxaa xilligaas lasoo gudboonaaday xanuun dhinaca dhimirka ah iyo jirka kuwaas oo ka dhashay tacdiyada ay maxaabiista kula kacayaan ciidamada maraykanka ah sidoo kale bishii januari ee sannadkii labada kun iyo toddoba iyo tobankii dowladda maraykanka ayaa xabsiga ka sii daysay ilaa iyo toban maxabuus oo u dhashay dalka cumaan waxaana sidoo kale bishii oktoobar sannadkii labada kun lix iyo tobankii la sii daayey maxabuus kale oo u dhashay dalka muritaaniya in ka badan labaatan sano oo ugu furan yahay xabsigan dowladda maraykanka kama aysan faa'iidin waxaan ka ahayn sumcad xumo wakhtigii uu xukunka joogay obama ayaana laga sii daayey maxaabiistii ugu badneed isagoo weliba isku dayay inuu albaabada isugu dhufto ka hor inta uusan xukunka ka degin balse hoggaamiyihii xilka kaga dambeeyey ee donald trump ayaa si adag kaga soo horjeestay fikradda lagu xirayay xabsigaasi isagoo weliba ka soo horjeestay qaraaraad ay xukuumaddii obama ka soo saartay goontanamo bay بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caalamulyoom qaybihiisii dhexana waan isla maraynaa iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii guuxa dunida waxaa halkan ka soo jeedinayaa walaalkeen ilyaas cabdulaahi waad mahadsan tahay suheyb dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta guuxa dunida aan ugu horrayn xubinteenna ku bilowna dhanka filistiin ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ayaa cadaadis xooggan waxa uu kala kulmayaa saraakiil dhowr ah oo ka tirsan xukuumaddiisa iyagoona ku riixaya inuu weeraro magaalada rafax islamarkaana uu ka laabto go'aankii uu ka qaatay magaaladan wasiirka amniga gumaystaha ayaa ka mid ah shakhsiyaadka netanyahu ku cadaadinaya inuu si dardar ah ku bilaabo qorshihiisa ka dhanka ah rafax islamarkaana uu joojiyo cabsida uu ka qaba duulaankan waxaa sidoo kale ka mid ah ragga gadaal ka riixaya qorshahan lagu doonayo in lagu burburiyo magaaladan shakhsiyaad jagooyin sarsare ka haya maamulkan gacankurimiska ah iyagoona isleh waxaad halkaas uga aargudan kartaan askartii iyo saraakiishii la idinka dilay tan iyo toddobadii oktoobar netanyahu ayaana hadda u muuqda mid qorshahaas dhagaha ka xirtay maadaama muddooyinkan dambe uu sameynayo gadaal u gurasho ciidamo fara badanna uu kala baxay magaalooyin waaweyn oo ay ugu horreysa khan yunis in ka badan hal milyan oo filistiiniyiin ah ayay rafax waxay wakhti xaadirkan u tahay gabaad haddii halkan weerar xooggan lagu ekeeyana waxaa ku leecan doona kumanaan ruux oo leh bulshada noocyadeeda kala duwan dhanka suudaan waxaa weerar gaadmo ah lagu dilay ilaa saddex mas-uul oo ka mid ah ciidanka militariga suudaan xilli ay ku socdaalayeen qaybo ka mid ah dhanka koonfureed ee waddankaas sida ay soo tebiyeen qaar ka mid ah warbaahinada waxaa sidoo kale weerarkan ku dhaawacmay ilaa shan kale oo ka mid ah ciidanka militariga walow aanan dhanka kale la sheegin inuu jiro khasaare hantiyadeed oo soo gaaray askartan sida ay soo gudbinayaan xogaha hordhaca ah ee laga helayo weerarkan waxaa hal mar rasaas la huwiyey ciidankan ka tirsan kuwa suudaan xilli ay ku guda jireen wakhtigooda roondada waxaana istaagay xabadda muddo kooban kadib walow aanan la sheegin cidda rasmiga ah ee ka dambaysa howlgalkan haddana waxa uu ahaa sida la aaminsan yahay mid qorshihiisa uu ahaa in lagu qaarijiyo mas-uuliyiinta ugu sarsarraysa ciidankaas milatariga suudaan oo qaybo ka mid ah warbaahintu ay ka codsatay inay siiyaan macluumaad intaasi dheeri ka ah ayaa sheegay inaysan hadda bixinayn wax macluumaad ah balse gadaal ay ka soo gudbin doonaan ugu dambayntii dhanka ingiriiska loyd david cameron waa xogayaha arrimaha dibadda ee xukuumadda london waxa uu dhowaan ku cataabay in cabsi ballaaran uu ka qabo dadka weli ku jira gacanta kooxaha waxa iska caabinta ee reer filistiin waxa uu ninkan sheegay in wakhtigu uu ku socdo maxaabiistan ayna ka walwalayaan qoysaskooda sidaa darteedna ay wanaagsan tahay in la sii daayo waa sida uu hadalka u dhigee isagoo hadalkiisa sii wata ayuu david yidhi waa qalad in maxaabiistan la hayo muddadan oo dhan waana qalad in lagu sii dheereeyo xukunka ninkan oo warbaahinta ka hadlaya tan iyo intii uu bilowday howlgalka duufaanta al aqsa ayaa lagu bartay inuu ku faano taageerada ay xukuumaddiisa siinaysa maamulka isugu yaraa israa'il waase kan hadda ku cataabaya in la sii daayo bilaa shuruud dhammaan maxaabiista ku jirta gacanta kooxaha waxa iska caabinta reer filistiin halkaas ayaan dhegaystayaal ku hakinaynaa xubintii guuxa dunida iminkana aan dib idinkugu celiya dhanka walaalka suheyb cabdulaahi si halkaas uu inooga sii ambaqaada qaybaha ka haray barnaamijka caalamulyoom
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka caalamulyoom ayaan isla soo gaarnay iminkana waxaad ku soo dhowaataan warbixin aan idinkaga diyaarinay sheekada masjid ku yaala dalka maqrib oo ay dhismihiisa ka qayb qaateen ilaa saddex boqor haddaba warbixintan waxaa inoo soo jeedinayaa walaalkeen xaadis cabduqaadir
mid ka mid a astaamaha diimeed iyo taariikheed ee caanka ku tahay maqrib ama morocco waa masjidka alkutubiyaha ee ku yaala magaalada maraakish kaas oo dhismihiisa ay kaalimo muuqada ku lahaayeen saddex ka mid a boqoradii hogaaminaya dowladdii muwaxidiyada wuxuuna masjidkan ku soocan yahay qaabka u dhisan yahay iyo habka loo farsameeyey waxaa masjidkan si kumeer gaar ah albaabada la isugu dhuftay sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun saddex labaatanka sababoo ku aadan howlo dib u habeen ah oo loo sameynayey kadib saameyntii kasoo gaartay dhulgariirkii sebtembar sanadkii tegay ku dhuftay magaaladaasi kaas oo sababay dhimashada kumanaan ka mid ah dadka waddankaasi morocco lix iyo tobankii bishii lasoo dhaafay ee maarso ee dib albaabada loogu furay masjidkan waana masjid muuqaalkiisa iyo mowqica uu ku yaalo intaba ay aada u xiiseeyaan dadka marookaanka ah waxaana sida caadada wah bil kasta oo ramadaan kusoo xirma tiro udhexeysa shan iyo labaatan ilaa soddon kun oo dad ah waxaana tiradaas ay ku dhowaadaan kun qof habeenka toddoba iyo labaatanka ramadaan iyo maalinta la dhammaynayo qur-aan akhriska masjidka alkutubiyaha ama jaamicu alkutubiyiin sida uu ahaa magaciisii hore wuxuu ku yaalaa bartamaha deegaanka alcatiiq ah ee magaalada maraakish oo dhacda koonfurta almaqrib wuxuuna jaamica caanka ah ee alfanaa ka fog yahay laba boqol oo mitir halkaas oo ka mid ah goobaha ugu caansan ee loo dalxiis tago magaaladaasi waxaa lagu magacaabaa masjidka alkutubiya waxaana sidoo kale loogu yeeraa alkutubiyiin maadaama ay ku hareersanaayeen dad ka ganacsada kutubta iyo buwaagta oo tiroahaan karuu dhaafeeyey boqol ganacsade inkastoo raadadka dukaamadaasi ay baaba'een
مراكش مدينة الألف سنة ده جامع الكتبية اللي خد اسمه من سوق لبيع الكتب كان جنبه بنى الخليفة أو أمر ببنائه آه، الأول الخليفة عبد المؤمن الكومي سنة 1147 ميلادية واتبنى بعدها البناء ده 1158 يعني بعد 11 سنة ومن ساعتها وهو موجود بهذا الشكل قرابة الألف سنة عشرة قرون مسجد الكتبية تحفة معمارية لا مثيل لها كلها أسرار waxaa masjidkan dhisay cabdilmu'min cali alkuumi oo ahaa khaliifadii labaad ee dowladdii muwaxidiinta waxaana dhammaystirkiisa lahaa wiilkiisa yuusuf iyadoona uu sii ballaariyay dhismihiisa yacquub almansuur oo ah wiil uu awoow u yahay cabdilmu'min kaasoo jiho weliba balc ahaan u sii ballaariyey kuna qurxiyey udubyo waaweyn oo laga keenay waddanka sbein wuxuuna ku hoos dhisay keedad biyo ah islamarkaana amray in masjidka lagu soo dado saqaf shubkiisana la qurxiyo jaamican ayaa ka kooban laba masjid oo isku eg islamarkaana leh manaarad masjidka koowaad ayaa dhismihiisa wuxuu ahaa kun boqol afartan toddobadii miilaadiga halka midka labaadna la dhisay kun boqol konton sideedii kitaab uu qoray mu'alif ka soo jeeda dhulka andalus qarnigii sideed iyo tobanaad ayaa lagu xusay in khaliifadii cabdilmu'min uu daarulxijri ka dhisay masjid kale oo lagu ogo jimcada uuna bilaabay dhisida masjidka isaga oo duminaya masjidkii ka hooseeyey oo uu horey u dhisay yuusuf ibnu taashfiin oo ahaa boqorkii shanaad ee dowladdii murabidiyada kaas oo geeriyooday sanadkii kun boqol afartan iyo saddexdii miilaadiga وانتهى البناء من النسخة الثانية للجامع ده بعد في عهد آه، المنصور ابن الخليفة عبد المؤمن الكومي لأنه كان توفي وتولى ابنه الحكم الجامع تحفة معمارية والصومعة بتاعته فيها رموز وأسرار دي ليها قصة لوحدها هنا جامع الكتبية في مراكش آه، مدينة الألف سنة تقريبا عمر الجامع قرابة الألف سنة حوالي عشرة قرون masaaxada masjidkan ayaa gaartaa shan kun iyo saddex boqol oo mitir waxaanay u dhisan tahay qaabka xarafka t oo ah muuqaalka loogu jeclaa wakhtigii dowladdii muwaxidiinta ee maamuleysa dhulkaasi jaamican ayaa sidoo kale waxaa lagu qurxiyay kow iyo toban qubadood oo ka samaysan alwaaxa loo yaqaan carcaarta qubadaha noocaas ah ayaana loo aqoonsan yahay inay qayb muhiima u yihiin qaabudhiska masaajidda ee dhaqan ahaan soo jireenka ah marka laga hadlayo mowliciisa wuxuu ku yaalaa qaybta koofureed ee masjidka dhirir ahaanna waxay soomacadiisu gaaraysaa lixdan iyo toddoba mitir iyo konton sentimitir waana midda ugu dheer kuwa taariikhdeeda ah balaceed wuxuu gaaraa laba iyo toban mitir iyo siddeetan sentimitir waxaa sidoo kale gudaha manaaradda masjidkan ku yaala toddoba qol oo si aada loo qurxiyay farsamo iyo naqshad ahaan intaba waxay taariikhahanadu sheegaan in cabdilmu'min markii uu dhameeyey dhisidda masjidkan uu keenay mimber weyn oo lagu soo sameeyey dhulkii andalus kaas oo si wanaagsan loo soo qurxiyey waxaa tan iyo asaaskiisa uu masjidkan maray dib u habeenno iyo dayactir kii ugu dambeeyey uu ahaa sanad ka hor kadib saameynta dhulgeridii dhacay sanadkii la soo dhaafay kadib markii zilzaalkii alxaws uu ku dhuftay deegaano badan oo ka tirsan almaqrib ama morocco waxaa masjidka dhismihiisa soo gaartay waxyeelo kala duwan sidoo kale kun sagaal boqol iyo sagaashankii ayaa mar waxaa masjidkan lagu sameeyey dib u habeen sida ay tilmaamayaan dad goobjoogayaal ah xilligaasi sanadkii labada kun lix iyo tobanka waxaa masjidkan loo sameeyey soolaro iyo nidaam biyaha ah oo ku howlgala tamarta qoraxda iyadoo loo isticmaalayo soolarka sawiro laga soo qaaday masjidka iyo hareerihiisa ayaa laga dheehan karaa quruxda qaabdhismeedkiisa iyo keymo dhir ah oo la qurxiyey islamarkaana ku hareersan masjidka cilmi baarayaasha ayaa ihtimaam gaar ah siiyey masjidkan iyagoo baaris ku saabsan raadadka taariikhi ah marar kala duwan sameeyey maadaama saddex ka mid ah boqorradii dhulkaas soo maamulay ay isku beddelayeen dhismaha iyo qurxinta masjidkaasi si uu u yeesho astaan islaami ah iyo aathaar taariikhi ah dhulmareenkii caanka ahaa ee ibnu baduudah ayaa masjidkan ku tilmaamay in uusan jirin mid u dhigmaa marka laga hadlayo caalamka islaamka isagoona ku xusay magaalada maraakish inay ku yaalaan masaajid waaweyn oo uu ku jiro masjidkan ka sheekaynayno alkutubiya kaas oo leh manaarad iyo moolac weyn oo cajiib ah sida uu sheegayo ibnu baduudah شوق تخط مساره الأقلام لم تستطع في حصره الأرقام والشوق يا شهر الصيام يحفني ويزيد لما تنقضي الأيام guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ramadaan mubaarak
المسلمين سلام حدثت قلبي عن هواك أجابني هي عزة وبها أتى الإسلام شوق تخط مساره الأقلام لم تستطع في حصره الأرقام إن غبت يا رمضان يبقى داخلي شوق تخط مساره الأقلام شوق تخط مساره الأقلام